أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى ugu horayn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh allaha galabtan jumcay nagu kulmiyey madashan iyo goobtan barakaysan ee masjidu daari liimaan iyo macadkeenna ku dheggan allaha inagu kulmiyey ayaa mahad leh waxaana runtii mahadsan culimadeenna iyo mashaaikhdeenna sunnada ee sharafta badan ee maanta inagu soo sharfay kulankan inay waxa weeyaan iyagu marti inoogu noqdaan waa shaykhunaa sheekh moxamed cabdudaahir iyo shaykhunaa sheekh cabdulqaadir cukaasha aada iyo aad baan labada sheekhna ugu mahadnaqayaa iyaga oo marti iyo safar inoogu yimid inana soo booqday oo ingiriiska iyo waddanka kenya inooga kala yimid run ahaantii muxaadaraad kalena u galay ragga inaynu haddaynu nahay bahda masaajidkan daaruliimaan inaynu nasiib u helno qeybtii dumarka in halkan lagu qabto ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa mashaaikhdana waa u mahadnaqaynaa sharaf iyo wanaag bay noo tahay inaynu maanta kulankan martigelinno oo aynu kulankan qiimaha badan masaajidkeenan daaruliimaan iyo macadkan aynu ku qabanno waa arrin aada iyo aad farax farxad iyo waxa weeyaan runtii sacaado mudan oo aan ku faraxsannahay ilaahayna tabaaraka wa tacaala aynu ugu mahadnaqayno run ahaantii kulamada iyo liqaa'aadka cilmiga ee noocanihina waa liqaa'aad aada iyo aad u sharaf badan khaasatan goobta lagu guntayaa markay tahay halkan oo kale oo ah beytun min buyuut illaah oo ilaahay malaa'igtiisu ay koobayso oo ay gaadh ka qabanayso naxariistu ay ku soo degayso ilaahay agtiisa uu ku xusayo dadka halkaa isugu yimid ee xuska alle ku kulmay waa wax qiimo iyo sharaf gaara leh iyadoo mar walba mawaacid iyo waanooyinku ay muhim yihiin haddana goobahan oo kale marka lagu qabanayo culimada iyo ahlulcilmiga waaweyne ay qabanayaan runtii sharaf iyo wanaag dheeraada ayaa ay leeyihiin ma rabo inaan wakhtiga culimada ka qaado iyaga ayaynu u nimid si aynu maanta u dhegaysanno waxaan ku horraysiinayaa mikrofoonka sheekheenna sheekh cabdulqaadir cukaasha oo kelmadda hore ina odhan doona ciwaanka guud ee maanta aynu isugu nimidna waa usuulu tarbiya tarbiyada awlaadda iyo ubadka la barbaarinayo iyo usuusheeda oo waxyaabo aynu u baahan nahay gaar ahaan hooyooyinka waayo runtii waxaa la yidhaahdaa haanigun bay ka tolantaa marka dee hooyadu haddii tarbiyada iyo wixii saaraa ay fahamtoy ku toosto oo ay hagaajiso waxa weeyaan midhihii iyo amaraadkii kasoo baxayana waa hagaagayaa waxaan kusoo dhaweynayaa sheekheenna sheekh cabdulqaadir cukaasha si ay kelmadda hore inoo yidhaahdo falyatafadal ishaykhu mashkuura ma'juura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ilaahay subxaanahu watacaala baa mahad iska leh nagu kulmiyey beyt min buyuut illaahi caza wajal annaga oo khayrka isfarayno wanaagga iyo waxasan isku sheegayno waxa xunna iska reebayno waxaa weeye bishaaro weyn weeye oo nabi nabiyullaahi maxamed uu dadka noocaas oo kalea u bishaareeyey in ay yihiin dadka masaajidda ilaahay iyo buyuudda ilaahay guryaha alla markay ku kulmaan ayaga oo allah xusayo wax is maaragtay wax isku sheegayo khayr isfarayo halka ku kulmo in ajri fara badan iyo wanaagyo fara badan ay leeyihiin wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam majtamaca qوم في bيt min buyuuت الlahi ytluuna kitاab الlahi وyتdaarasuuna فيh إlا نزلت عalayhim السakيnة وغashyaتhm الرحmة وxaفتhm المalaaئكة وذakrhm الlah fي man cindah dadka noocaas oo kale ihi oo qoom ummaddaas muslimiinta ka mid ihi kuma kulmaan guri guryaha alla ka mida haddii ay ku kulmaan iyagoo oo kitaabka ilaahay daraasaynayo khayrka isfarayo oo wanaagga isku sheegayo xumida iska reebayo wuxuu rasuulku noo sheegay in xasilooni ay kusoo degayso naxariisi ay dabooleyso malaa'igta allahna ay hareereynayso allahna subxaanahu wa tacaala ou ku ammaanayo fi lmala'i laclaa yacni malaa'igta allah agtooda uu ku ammaanayo dadkaasuu odhanayo addoomadaydaas khayrka isfarayo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa u sheegayaa oo dikrinayaa weeyaan marka inta masjidkaa la fadhiyo wacdiga iyo khayrka aad dhegaysanayno aada dhegaysanayno waxaa weeye wanaagga iyo khayrka ayaa noo socdo sida sheekheena sheekh maaragtay sheekh axmed uu sheegay mowduuca waa tarbiya usuulu tarbiya oo atarbiya alislaamiya loo jeedo tarbiyat alabnaa tarbiyat alawlaad awlaadda oo la tarbiyeeyo ayuu mowduuceenna ama kelimadeennu ay ku saabsan tahay waxaan ognahay allah subxaanahu wa tacaala addoommadiisa dadka muslimiinta ah wanaagga uu u galay inuu rabbi subxaanahu wa tacaala ku galladaysto wanaaggaasoo ay ka mid tahay in uu allah subxaanahu wa tacaala yacnii ragga dad jinsigooda ah inuu aswaaj iyo maaragtay xaasas uga dhigay dumarkana inuu rag jinsigooda ihi aswaaj uga dhigay uma ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ka dhex beero awlaad yacni ubad uu ka beero ubadkaasna yacni ubad kale ay sii dhalaan saana maaragtay ardadii lagu camiro allah subxaanahu wa tacaala fii suurati naxli wuxuu ku leeyahay isaga oo nicmadiisana xusuusinayo wallahu jacala lakum min anfusikum aswaaja وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون الله الله إذي يالي نفتينا إذن كغي يالي يعني جنسينا لو جيدا أزواجا إذن كغدقي لما إسله لما أنا إسله إلهي إذن كغي يالي دد اسكو جنسية ayuu rabbi ka yeelay kama uunan dhigin aswaajtii ma uunan ka dhigin jinsi basharka ka duwan ma uunan ka dhigin maxaa yeelay haddii laga dhigi lahaa labada qofood xayaatadoodu munaasab iskuma noqoteen marka waa nicma iyada lafteedii laba qof oo isku jinsi ahoo bashar isla ah ayuu rabbi yeelay marka kabacdi buu rabbi yidhi wajacala lakum min aswaajikum baniina waxafada allah markaasuu aswaajtiinnii iyo xaasaskiinnii ou ka beeray owlaad iyo kuwa ay sii dhaleen oo awlaaddaas oo waladulwalad la yidhaahdo oo xafada la yidhaahdo awoowe iyo wax lamida ay u noqonayaan ayuu ilaahay idinka beeray allahaas waa allaha nicmada idiin galay weeyaan waxaan ognahay walaalayaal sida sheekuba hadda uu sheegay qoyska muslimka ah wuxuu ka bilowdaa yacni usrada muslimka waxay ka bilaabataa aabbaha iyo hooyada bay ka bilaabataa guriga halkaasuu ka dhismaa guriga haddii waalidku uu tooso oo aabbaha iyo hooye ay toosaan awlaaduna in shaa allahu tacaala way raacdaayo alla wuu hagaajiyaa weliba waxaa sii muhiimsan hooyada hooyadaa sii muhiimsan inkastoo mas-uuliyadda labadaba ay ku wada dhacayso qofka diyaariyo shacabka iyo ajyaasha qiimaha leh dadka qiimaha leh jiilka qiimaha la diyaariyo oo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda hagaajiyaahi waa hooyooyinka weeyaan waa hooyooyinka nin shaacirahoo la yidhaahdo xaafid ibraahim markuu hooyada ka geb yahay waxaa ka mid ah gebayadiisii inuu ku tilmaamay hooyada madraso inay tahay wuxuu dhihi jiray wal yani wuxuu dhihi jiray walummu madrasatun idaa acdadtaha acdadta shacban ayiba alacraaqi yacni hooyadu waa madraso madraso wey haddii laakiin la diyaariyo oy hooyadu diyaarsan tahay oo diinkii ay qaadato hooyo wanaagsan ay tahay waa madraso weeyaan marka waxayna soo saareysaa shacab aada iyo aad yacni cirqi iyo xidid wanaagsan leh dad wanaagsan oo dhoobo wanaagsan ka samaysan bay soo saartaa hooyadu weeyaan waxaan ognahay walaalayaal awlaadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyo inay nicmo tahay waa nicmo wey waxaa ku tusaya nicmada inay nicmo tahay waxaa la yidhaahdaa yacni laa yucrafu shayu ilaa bididdihi bay dhahaan shayga waxaa lagu gartaa cagsigiisa didkiisa lagu gartaa yucrafu shayu bid bididdihi habeen inuu jiro maalintii baan ku garanaynaa yacni cagsigeeda habeen iyo maalin inay jiraan midba marka uu imaanaya baan ku garanaa waxaa garanaya marka inay nicmo tahay qofka uusan rabbi ku irsaaqin awlaad uusan siinin ayaa garanayo awlaadda qiimaha ay leedahay iyo nicmada ay leedahay waxaanu ognahay awlaaddaasi inay nicmo tahay waxaa tusayo haddii labadan qofood ee usrada qoyska dhisay ay weligood isla noolaadaan inta cumrigooda uu nool yahay inta ay nool yihiin hadday labadooda isla nool yihiin allana uusan awlaad ku irsaaqin waxa waaye sida badan inta badan ma dhahayo kulli laakiin inta badan guryahaasi ma sugnaadaan oo masii baaqi noqdaan haddaanan awlaad ilaahay labadooda kala siin haddaana alla uusan awlaad kala siinin gurigaasi ma baaqi noqdo waxaa dhacaya inuu ninkii yidhaahdo hadday labadooda wada caafimaad qabaan in lays yidhaahdo war adiga war bal isbaar oo caafimaadkaada bal soo hubi gabadhii in la yidhaahdo adiga isbaar oo soo yacni inta awlaad baa la raadinaya dhaftar taga isi soo baar la yidhaahdo hadday caafimaad qabaan oo labadoodu wada fiyow yihiin inuu yidhaahdo ninkii inuu yidhaahdo hadda meesha labadeennan baa iska soo horjeedne bal aan ista aan istijaabiyo oo anigana aan qof kale raadiyo markaas haddii uu sidaa ku tago oo qof kale uu raadiyo rabbi wax siiyo gabadhiina fadhin maysa waxay leedahay anna aan istijaabiye idaa calaf ma maaragtay ina inuu ilaahay owlaad kale isiiya baa la arkaa oo sidaa gurigii uu ku maaragtay yacni ay xayaatadii labadooda aysan baaqi ku noqonin marka haddiise ilaahay subxaana wa tacaala marka ugu horeysa oowlaad siiyo labadaa qofood waxa weeye way baaqi noqonayaan xayaatadooduna waxa weeyaan xayaata mustaqira oo sugan ayay noqonaysaa weeyaan awlaaddaas marka nicmada ah oo ilaahay subxaana wa tacaala nicmada ouna siiyey nicmadaas walaalayaal shukri bay u baahan tahay in laga shukriya u baahan tahay haddaanu nicmada ka shukrino ilaahay waa noo kordhinaya waa noo ziyaadinaya haddaanan ku shukrinin oo nicmadaas shukrigeeda aanan la imanin waxa weeyaan yani waa nala ka qaadi nicmadii waa nooc cadaabka ka mida markii nicmada lagu dhaafiyana siduu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay fii suurati ibraahim waid taadana rabukum lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddii aada shukrisaan waan idiin kordhin nicmada aad ka shukrisaan haddii nicmadeyda aad ku abaaldartaanna hadda cadaabkaygu waa mid daran wey bimacnaa nicmadii baa laydinka qaadi oo laydin dhaafinaya oo nooc cadaabkii ka mid ah weeyaan nicmadaas oo la isweydiinayo nicmadaas oo ilaahay subxaana wa tacaala haddaynu ka shukrinno loo siyaadinayo waa midda ilaahay oo qur-aanka ku leeyahay ayay ka mid tahay uma latus'aluna yowmaidin can اnaciim nicmadaas nicmat اlwlaad ubadkaas nicmada ilaahay ou na siiyey ihi qiyaamaha waa nala weydiinaya haddii aan tarbiyadooda ka gaabinno waa nala weydiinay haddaynu gudan weyno xisaab baad na sugayso marka waxa weeyaan mas-uuliyaddaana saaran waxa weeyaan inuu qof walbaba ku dadaalo sida u gudan lahaa inuu ku dadaalo baa la rabaa waa mas-uuliyad ilaahay ou na saaray rasuulkana ou noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo muslimba ku sugan xadiid ibni cumar nabigeenna wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dhammaantiin waxbaa la idiin diray oo inaad dhowrtaan ood ilaalisaan yaa la idiin diray mas-uul baad ka tihiin waana la idin weydiinayaa wixii la idinkaga mas-uulka dhigay la idin raaciyey baa la idin weydiinay markaasuu nabiga sii tafsiiliyey calayhi salaatu wasalaam yacni wuu sii caddeeyey wuxuu yidhi warajulu alrajulu raacin fii ahlihi wa mas-uulun can raciyati ninka waxa weeye ahalkiisii xaaskiisa ilmihiisa isaga ayaa ka mas-uul ah mas-uuliyaddaana ilaahay waa weydiinayaa wixii la raaciyey ma gutay waajibkiisii mise ma unan gudanin waa la weydiinayaa maalinta qiyaamaha tarbiyadoodii xuquuqdii lagu lahaa ma gutay mise ma unan gudanin wakadalika nabiga nebigu wuxuu ku daray haweenkiina waalmar'atu raaciyatu fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha haweentuna ayadana waxaa la weydiinayaa oo waxaa la raaciyey ay mas-uul ka tahay guriga ninkeeda sawjkeeda gurigiisa ayay mas-uuliyaddiisii haysaa waana la su-aalayaa maalinta qiyaamaha ah ninkeedii ma ateecday hadduusan macsi ilaahay farin awlaaddii ma tarbiyaysay gurigiisii iyo nafteedii ma u xifdisay maalkiisii ma u ilaalisay waa mas-uuliyad qiyaamaha nala weydiin doono maalinta qiyaamaha ah weeyaan marka awlaaddaas walaalayaal mas-uuliyaddaasaa naga saaran waa nicmo ilaahay ouna siiyey allah wuxuu ku tilmaamay awlaadu inay tahay ziinat alxayaati اdunya ziine inay tahay buu ku tilmaamay allah wuxuu leeyahay almaalu wاlbanuuna ziinat اlxayaati اdunya maalka iyo inamaduba ubadkuba waxa weeyaan waa ziinat اlxayaati اdunya adduunkan quruxdiisa iyo ziinadiisuba waa taa weeyaan waana tan hadda aan soo sheegayo haddaysan awlaaddaasi guriga joogin uusan rabbi awlaad siinin guri kasta ee quruxsan oo dhex degan tahay iyo qalab wanaagsan oo dhexdiisa lagu dhigaayo qiimo kuma yeelanayo haddaysan awlaadu jirin haddaysan awlaad jirin qiimo ma yeelanayo awlaadda guriga ku ciyaaraysa jajabinaysa oo maaragtay yacni maalin wax qasaysa baa ziina ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala weeyaan marka waa nicmo ayadana nala weydiin doono inaynu xaqeedii wixii nala ku lahaa aynu gudanay waajibkaas iyo inaanan gudanin wuxuu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyadda aabbaha iyo hooyadu ay leeyihiin tujaaha awlaadihim caruurtooda markii loo eego mas-uuliyadda saarani ayuu noo sheegay nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkaas bukhaari iyo muslim way warinayn xadiid abi hurayra wuxuu nabigeenna noo sheegay qof kasta ee la dhalo in lagu dhalo fidrada islaamka in lagu dhalo fidrat allahi alatii fatara annaasa calayha oo tawxiidkii iyo wanaaggii iyo akhlaaqdii fiicneed ee suubaneed inuu ku dhalanayo islaamnimadii inuu ku dhalanayo laakiin aabbaha iyo hooyadu ay yihiin dadka bedelo fidradaasi ama yuhuud ka dhigo ama nasraani ka dhigo ama majuusi ka dhigo oo inay ayagu yihiin marka haddii qofku aabbaha iyo hooyadu ay yihiin dad muslimiina dad saalixiin ah dad ahlu khayra oo dhaqankii islaamka diinteenni ku dhaqmayahay ay yihiin awlaaduna sidaan ognahay waalidkood bay ku daydaan waalidkood bay raacaan yacni sida waalidku yihiin ayay noqonayaan in sha allahu tacaala wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi qof kasta kulligii waxaa lagu dhalaa cid kastoo dhalatahay fitradaasaa lagu dhalaa fidrat fidrat allahi alatii fatara annaasa calayha ayaa lagu dhalaa laakiin aabbihii iyo hooyadii ayaa fa abawaahu yuhawidaanihi ayagaa yahuud ka dhigo ayagaa nasraani ka dhigo ayagaa kuwa dabka caabudaahi ka dhigo ayagaa mushrikiin wathaniyiina ka dhigo ayagaa mubtadica ka dhigo intooda badan hadba waxa ay yihiin ayay waalidka awlaaddiisuna ay raacaysaa weeyaan marka waxaana laka doonayaa maadaama awlaaddeennu ay tabac noo tahay in aynu guryaheenna ku dhaqno sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynu ku dhaqno maxaa yeelay nicmada haddaanu ku dhaqi weyno haddaynu ku dhaqi ku dhaqi weyno diinta guryahanagiyo aanu ku dhaqi weynaa awlaaddeenna aynu ku tarbiyeen weyno berita qiyaamaha intaanan awlaadda la la weydiin waalidkiisa sida uu xaqu ku lahaa inuu gutay intaanan la weydiin waalidkaa marka hore su-aasha lagu bilaabaa sida ay alimaam ibnu qayim aljawsiya uu soo guuriyo uu leeyahay qaala bacdu ahli lcilmi dadka ahlucilmiga qaar kamiduu hadallada kasoo guuriya wuxuu leeyahay ina allaha subxaanahu wa tacaala yas'alu lwaalida can waladihi yowma alqiyaama qabla an yas'ala alwalada can waalidihi maalinta qiyaamaha markii la tago allah subxaanahu wa tacaala waalidkiibuu weydiinayaa wiilkiisa ilmaha ow dhalay wiil iyo gabar waxay yihiinba awlaaddiisii ubadkiisii ayuu weydiinayaa maalinka qiyaamaha intaanan ilmaha la weydiinin waalidkiisa xaqa ou lahaa intaanan la weydiin baa la weydiinayaa xaqii awlaaddan ay lahayd waalidku inuu gutay inuusan gudanin ayaa la weydiinaya markaasuu nebigu yani ibnu qayim wuxuu culammada ka soo guuriyey wuxuu yidhi fainahu kamaa ana lilabi cala bnihi xaqa falilibni calaa abiihi xaqun sida waalidka ilmihiisay ubadkiisa uu xaq ugu leeyahay xaquu ugu leeyahay baa ilmuhuna xaq u leeyihiin oo waalidkooda xaq ugu leeyihiin sidaa darteed baa marka maalinta qiyaamaha ah la weydiinayaa waalidka su-aasha lagu bilaabaya tarbiyadii ma tarbiyeyseen awlaadan diinkayga ma ku tarbiyeyseen tawxiidkii iyo sunnadii ma barteen waana sugaysaa su-aal weeyaan qiyaamo marka qof walbaba hadda intaynu adduunka joogno intaan qalin cas qaadanno aanu isxisaabinno maxaanu awlaadeenna u qabanay waajibkii nasa naga saarnaa ma gudanay diinkii ma barnay xaqi ay lahaayeen ma siinay inaan isweydiino ayaa maaragtay muhiim ah taas ayaa muhiim ah weeyaan akhlaaqiyaadkooda inaan ka shaqayno maxaa yeelay ummadda yacni ummad waxay ku baaqi noqotaa akhlaaqda iyo dhaqanka fiicanay ku baaqi noqotaa ummad hormarto haddaa aragto oo baaqi noqoto oo khayrka iyo wanaagga reebto waa dadka akhlaaqda iyo maaragtay dhaqanka fiican ilmahoodana ku tarbiyeeyo iyagana ku dhaqmo oo dadkaa weeyaan sida uu maaragtay yacni ninkii shaacirka ahaa أو أسنى أورنجر وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا يعني أمضوا وحي كباقي النقضان لقن كفيعاني أخلاقياتك ونكسنا كباقي النقضان haweentii xijaaban haweentii salaadeeda tukanayso ama haweentii ilmaheedii xijaabta gabdhaheedii haweentii maarata tarbiya wanaagsan gurigeeda nuur oo ka muuqdo iyo wanaag ku dhaqmayso haweentii ninkeeda ateecayso ninkii awlaadiisii iyo xaaskiisii baari u ah oo maarata u hogaansano wanaag iyo khayr khayrka ku hogaamiyo taasoo kale akhlaaqiyaadkaasi ummaduhu waxay ku baaqi noqdaan wey haddii akhlaaq la waayo khuluqda xasanka ay tagtana ummaduhu way baaba'aan mana baaqi noqdaan weeyaan mana baaqi noqdaan idan walaalayaal waxaa nala ka doonayaa waxaa nala ka rabaa haddii aanu nahay waalidkii weliba mas-uuliyadda guriga ay hooyadu leedahay inaan waajibaadkii ilaahay iyo rasuulkiisa ay na saareen awlaadeenna iyo ubadkeennana ay naga saareen inaynu mar walbaba u taagnaano ayaa nala ka doonaya awlaadda waxaa nala ka rabaa marka ugu horeyso diinta inaan barno diinka inaan barno kitaabka qur-aanka qur-aanka in la baro axaadiistii nebiga la baro culumta islaamiga ahayde u maaragtay loo kaalmaysanayay kitaabka iyo sunnada in la baro lagu hormariyo qur-aanka xifdintiisa lagaga hormariyo adduunyada la raadinayo iyo iskuulaadka loo ordayo qur-aanka xifdintiisa in lagu hormariyo iyo baritaanka diinta inaan ku bilowno maxaa yeele ilahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay fi suurati ataxriim yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatu ghilaadu shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun allah muminiinta isagoo la hadlay wuxuu yihi quu anfusakum waahliikum naara naftiinna iyo ahalkiinna naar ka ilaaliya walidalika cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu saxaabigaas jaliilka ah wuxuu odhan jiray haddaad maqashaan allah oo yaa ayuha aladiina aamanuu odhanayo dhegtiinna aada u raariciya maxaa yeele ilaahay khayr unbuu na fari ama sharuu naga reebaya mar haddii yaa ayuha aladiina aamanuu lagugu naadiyo ama khayr baa lagu faraya ama shar baa lagu lagaa reebaya sidaa darteed inay aada ugu dheg u dheg raariciso ayaa la doonayaa weyaan cali bn abi aalib aayaddaas markuu ka hadlayay ahalkiina iyo naftiinaba naar ka badbaadiya naartaasuu ilaahay sii tilmaamay waxa lagu shidaahi waxa weeye ay ku hurtaahi sida dabka uu batroolka ugu huroo kale waxa weeyaan waa dad iyo dhagxaan ayaa lagu guraawe naartaas waxa ka shaqeeyo waa malaa'ig ilaahay oo ad adagoo qalbigooda wax naxariisa aan loo gelinin dadka ahlu naarka ah ayna u naxariisanaynin aanan amarka alla hadday qaataanna aanan ku casinaynin malaa'igtaas ayaana ka shaqaynayso oo cadaabkaasi yacni ahl dadkaasi naarayso marka naarta noocaas malaa'igta iyay ka shaqaynayso ayana ay sidaa u huraysahay naftiinna iyo ahalkiinaba ka badbaadiya wuxuu cali bn abi aalib radia allahu canhu aayaddaas markuu fasirayo wuxuu ku fasiraa sida ibnu kaiir iyo keyrkiiba culamada ay soo guuriyaan mufasiriintay callimuuhum waadibuuhum bay yidhahdeen awlaadiinnii diinkii bara aadaabtii wanaagsanaydna bara altacliimu iyo waladab alxasan tacliim iyo aadaab wanaagsan inaynu dadkii ilmihii aynu ku tarbiyeyna baa la rabaa waxa ugu horeeya awlaaddeenna aan ku bilaabayno waa maxay qur-aanka anagoo barayno haddana qur-aanka lafdigiisa keliya maahe k lafdigiisa markii la baro macnihiisana in la baro waxa ugu horeeya waa maxay inaan barno cibaadada inuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala tawxiidka inaan barno sunnadii nebiga inaan barno oo ilmaha lagu tarbiyeeyo ayaa la rabaa maxaa yeeley tawxiidku waa shayga ay ummadda uma ummaduhu rususha ay ula imaan jirtay weeyaan rasuul ilaahay soo diray ma jiro ilaa kalimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allah ayuu la imaan jiray sida allah allah uu leeyahay walaqad bacanaa fi kuli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaquut allah keliya caabuda waxa taaquutka la yidhaahdo alla ka soo haray la caabudana ka taga faraha ka qaada وما, أت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكلمة لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله مركان راهنا معناه إذ وحوي لا معبود بحق إلا الله معبود عبادة متيستي أن الله أهين إنه سنجرين إن أنقرنا بالربا عبادة سأيتهي salaadaan tukanayno sujuudaan sujuudayno maarata soonka aan soomayno xajka aan xajinayno sadaqada aan la baxayno birul waalideynka waalidkoon u baar aan u samaynayno baryada aan ilaahay baryayno tawakulka iyo tala saarashada aan rabbi tala saaranayno dhib markuu nagu dhacoon alla u qayshanayno maaragtay magangalka aan ilaahay magangelayno waxaasoo dhan cibaadadaas cibaada la yidhaahdaa in ilaahay keliya loo baraxtiro subxaanahu wa tacaala oo aanan cidna wax loogu darin malaa'igta ilaahay inaadan wax ugu darin rususha alla uu soo diray inaadan alla cibaadadiisii la wadaajin awlaadan inaan taa ku tarbiyeyno annagana nafteenna ku tarbiyeyno ambiyada ilaahay iyo dadka saalixiinta inaanan la wadaajinin mid dhintay oo bani aadami inaanan la wadaajinin jinni inaanan la wadaajinin geede iyo dhagxaan inaanan la wadaajinin alla keliya inaan cibaadadiisa u barax tirno yaani taas weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada uu rabo waa taa weeyaan kelimatu tawxiidka waa cibaadada allah subxaanahu wa tacaala inaynu caabudno ayaa la rabaa keligiis inaan u maaragtay cibaadada u barax tirno annagana inaan la imaano awlaadeennana aan ku tarbiyeyno shayga ugu horeeyo wey laanna nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam buu rabbi wuxuu ku yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbika walilmu'miniina waalmu'minaat allah subxaanahu wa tacaala sidaasuu leeyahay nabigeenna lagu yidhi baro oo ogow cilmi u yeelo macbuud xaq lagu caabudaan alla ahayn inuusan jirin markaad la timaado cibaadadaas markaad la timaadana dabadeed istikfaaru dunuub iyo camalkii la imo taasoo kale dembigaagi ilaahay inuu kuu dhaafo weydiiso marka shayga ugu horeeyoon ilmaha barayno waa tawxiidkaas wey uma inaan barno tawxiidka shadrigiisa kale ee muxamedun rasuulullah ah in nabiyullaahi moxamedna uu leeyahay itibaaca raacitaanka uu leeyahay cid kaloo la raacayo amarkiisa la qaadanayo inaynan jirin nabiyullaahi moxamed keliya in la raaco awaamirtiisa nawaahidiisa yacni in la qaato diinkaas nebi maxamed uu noo keenay ee saxaabaduna nooga soo guuriyeen in aan siday saxaabadii iyo salafkeenna u fahmeen annaguna aan u fahmno dadkanagana awlaadeennana aynu ku tarbiyeyno ayaa la rabaa lanna laa ilaaha ila allahu markaan idhaahno qofku muxuu kaga badbaadaa shirki buu kaga badbaadaa jinni inaadan baryin oodan ilaahay la wadaajinin insi inaadan la wadaajinin geeda iyo dhagxaan inaadan la wadaajinin alla keliya ina cibaadadaada u barax tirto shirki baad kaga badbaadi laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullahi markaad tidhaahdana maxaad kaga badbaadaysaa waxaad kaga badbaadi bidco oo dhan noocay tahay oo dhan baad kaga badbaadaysaa nebigeenna rasuulkaygii asagaan raacaya wax kalena aqbali maayo waa taa weya leanna shirkiga camalkaaduu buriyaa waatan ilaahay uu leeyahay walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbatanna camaluk marka camalkaaga haddaa shirki la timaado camalkaaga burayo qiyaamo wax aad la tegaysaao khayra ma ay jirto weya haddii bidco aad la timaadana ayana camal kastoo aad samaysato laguu koryeeli maayo maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fa huwa raddun waa marduud calaa saaxibihiyaa la yihahda qofka camalkaa sameeyey baa lagu radiyay hadduu bidca la yimaado waxaan nebi maxamed diin ka dhigin ousan jidaynin ousan noola imaanin ousan xag alla nooga keenin inuusan qofka ku cibaadaysan ousan diin dadka uga dhigin ayaa la rabaa weeyaan waxaa la rabaa walaaliya markaan ilmaha tawxiidka iyo sunnada aynu barno oo ku tarabiyeyno tawxiidkii iyo sunnadii waxay amrayeen diinkii oo dhan weeye inaan xabad xabad mid mid u barno ilmaheenna mid mid inaan u barno ayaa la rabaa waxaynu baraynaa waxa la yidhaahdo runta inaan ilmaha lagu tarabiyeeyo beenta in laga ilaaliyo waalidka hadduu ilmaha wax u ballan qaado inuu u fuliyo uusan ilmihii waalidkiiya been sheegayo aysan oranin waxaa la rabaa runta in lagu tarbiyeeyo maxaa yeeley runta oo lagu dhaqmaahi ilmuhu dadka ay ku dhaqmaan oo waalidka uu ku dhaqmo ilmuhuna ay ka dhaxlaan siduu nebigu noo sheegay waxa weeyaan sidqiga iyo runtu waxay gaarsiisaa yacni ina sidqa yahdi ila albiri samafal iyo wanaag ayuu ku hanuuniyaayo tusaa u qofka gaarsiiya wa ina albira yahdi ila aljanna biriga iyo samafalka iyo khayrkuna jannada ilaahay buu qofka ku hanuuniya markaasuu nebigu yihi waina arajula layasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa waxa weeye qofka run buu sheegaa runtiibuu ku dadaalaa ilaa ilaahay agtiisa runlow looga qoro yacni qofka runlow ilaahay agtiisa looga qoro marka ilmaha ubadkeenna inaynu runta ku tarbiyeyno beentana aynu ka sajrino waa midda nalaka doonayo weeyaan waxaa nalaka doonayaahoo la rabaa ilmaha intay yar yihiin maalintay toddoba sano gaaraan oo xaddu tamyiis ay gaaraan inaynu salaada barno weliba ka hor in lasii bari karo ka hor in la bari karo maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu yihi muruu awlaadakum bisalaati wa hum abnaau sabcin toddoba jir markay yihiin ilmihii salaada amro jeclaysiiya waxay salaadda ku jeclaadaan ugu yeera ballanqaadyo u sameeya una fuliya say u jeclaadaan laakiin markay toban gaaraan wadribuuhum wahum abnaau cashri wadribuu calayha wahum abnaau cashri toban markay gaaraan ay diidaanna hala xanjafiyo hala xanuujiyo ayaa loo jeedaa weeyaan tarbiyadaas marka ilmaha intay yar yihiin salaada in lagu tarbiyeeyo wiilka inuu aabba soo raaco masaajidka la yimaado hooye inay gabadhii inay hooyo soo raacdo ee masaajidka la timaado madrasada la timaado uma inay ilmaha intay yar yihiin gabdhaha xijaabka lagu tarbiyeeyo maxaa yeele way la qabsanaysaa markay yar tahay hadday xijaabato iyadoo ilmo yari way ku barbaaraysaa uma hadhowda markay weynaato way ka khajilaysaa inay cawradeeda muujiso way ka khajilaysaa lanna diin bay kusoo barbaartay diin bay kusoo barbaartay weeyaan taana waxaa la rabaa waa tarbiyada awlaadana laka sugayo inaynu ku tarbiyeysano caruurteenna iyo ubadkeennanu ku tarbiyeyno waxaa ka mid waxyaalaha lagu tarbiyeeyo nabigeennana baray dadkuna iska sahladaan xagga xataa cunada ay cunayaan ilmihii in lagu tarbiyeeyo cunadoodii in lagu tarbiyeeyo oo markuu cunugu ilmaha yarka ahi wiilii gabar midkuu yahayba cuno ou cunayaahi inuu midigtiisa gacanta midigtaa wax ku cuno uusan bidixda ku cunin inay hooyadu barto aabbuhu ou baro u sheego baa la rabaa haddii cunadii uu dad la wadaagayo inuu meesha ku aadan ou ka cunaa markuu cunada bilaabayo magaca alle inuu ku bilaabo sida nabigaba uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ninkii wiilkii yaraa ee nebiga maaragtay kusoo barbaaray gurigiisa oo xaaskiisu ay dhashay cumar ibn abi salama uu ku yidhi markii raashinka nebigu la cunayo ayuu wiilkii hadba meel wax ka soo qaataa hadba meel wax ka soo qaad qaata markaasuu la hadlay nabigu ku yihi yaa hulaamu sami llah wiilii horta bismi illaahi dheh cunada markaa bilaabayso waa nabigeena tacliimiye markaa kabacdina wuxuu yihi wakul biyamiinig midigtaada ku cun gacantaada midig ku cun uma waxaad ku dartaa wakul mimaa yaliik wixii adiga meesha kusoo xigta saxanka iyo weelka qeybta kusoo xigtaahi ka cun buu ku yihi yani nabiga uu baray salawaatu llahi wasalaamu caleyh waa aadaab xasana weeyaan in lagu tarbiyeeyo ilmuhu intay yar yihiin birulwaalideynka in aayaadka qur-aanka la baro wawasayna linsaana biwaalidayhi xusnaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalideyni ixsaana in lagu xijiyey cibaadat llahi waxdahu alla oo la caabudo qodobka ku xigaahi inuu yahay birulwaalideyn labada waalido ixsaan iyo wanaag loo sameeyo aabba iyo hooyo ayeeye iyo awoowe in intaba maaragtay dhaqan fiican lagula dhaqmo ixsaan loo sameeyo in ilmaha tarbiyada intay yar yihiin la baro oo aynan cisyaan iyo caasinimo iyo madax adeyg aysan ku barbaarin yaa la rabaa ilmahaas birul waalideynka in la baro waa daruuri wey maxaa yeelay waa shayga ugu wanaagsan oo adduun iyo aakhare anfacayo wey waxaa yacni maaragtay ilmaha la doonaya tarbiyadeeda ka mid ihi inaanu ku tarbiyeyno la doonayaahi waxaa ka mid ihi aabbaha iyo waan annaga haddaan soomaali nahayna way waan fududaysanaa ilaa ilahay dada u naxariista mooye ilmaha in guriga markay joogaan haddaysan qaan gaarin aadaabulistidaankii inaan barno idan weydiisi inuu idan weydiisto markuu guriga soo gelayo waxaad og tihiin ilmaha intayan qaan gaarin hadday ay- aysan qaan gaarin aysan weli yar yihiin waxaa la yidhaahdaa guriga aabbaha iyo hooyo qolka ay seexanayaan ay leeyihiin inay saddex waqti idan ku soo galaan baa la rabaa saddex waqti inay iso- u- idan ku soo galaan ayaa la rabaa sida allah fii suurati nuur oo kaga warramay yaa ayuha aladiina aamanuu liyasta'dinkum aladiina malakat aymaanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم saddexdaa waqti wuxuu leeyahay allah muminiinta isagoo la hadlayo dadka khadamka idiinaya shaqaalaha idiinaya iyo ilmihiina aanan qaan gaarin ee weli yar yarka ahi saddex waqti idan ha idin weydiisteen saddexda waqti waa kuwe min qabli salaati alfajri salaada fajar intaysan dhalinin ka hor ilmaha gurigi uusan soo gelin isagoo yar qolka aabbe iyo hay- hooye ay jiifaan yani waxa weeye ilaa idan inuu istidaan inuu weydiista mooye waa inuu yidhaah inta soo gargaraaco aabbe iyo hooye ma soo galaa guriga inuu yidhaahdo idan uu weydiista baa la rabaa waa in lagu tarbiyeeya oo la baraa waktiga labaad waxa weeyaan wakti dhahiira qofka markuu shaqo ka yimaado oo gurigiisa u yimaado dharka uu yaraysto ee qur- waalidkii iyo aabbe iyo hooye gurigooda in qolkooda ku khalweeyaan la arko ku gooni noqdaanna ilmihii inuu idan weydiistaan in lagu tarbiyeeyo midda kalena bacda salaat alcishaa waqtiga saddexaad cishaha markii la tukado dabadeed ayana in idan ay weydiistaan ilmihii inayna soo gelin lagu tarbiyeeyo waa kuwa aan qaangaarka ahayn iyo shaqaalaha guriga ka shaqaynaya weeyaan saddexdaa waqti dadkeenna waa iska fududaysana aabbaha iyo hooyada aad baa loo fududaysa arrintaa wey hadday qaan gaaraan marka oo dad waaweyn ay noqdaan ilmihii wiilashii iyo gabadhihii hadday qaan gaaraan maxaa la samaynaya markaasoo kale allah wuxuu leeyay waidaa balaga اlأطفاaل وإda balغa الأطفاaل minkm الحلمa فlيsتأdinuu kama اsتأdn الadiina min qablihim dadka kale أجنبigaah oo kale ayay la mid yihiin qofka أجنبiga guri islaameed ay cid kale leedahay ma geli karo ilaa idan oo weydiisto sidaasoo kaleba iyaguna laga rabaa mar hadday qaan gaaraan in had lagu sii tarbiyeeyo markuu qofku qaan gaaro wiilii gabarto kii uu doonaba ha noqdee inuu aabbiyi hooyo idan weydiisto ayaa la rabaa weeyaan idan inuu guriga ku soo galo yaa la doonayaa waxaa marka aada iyo aad weliba tarbiyada ka mid ah hooyada waxyaalo badan bay og tahay ee gabdhuhu waxaa dhici karo zamanka aynu joogno maadaama dadku ilaahay subxaanahu watacaala in badanoo ka mida u nicmeeyey in ay qaangaari karaanoo ayagoo yar yara inay qaangaari karaan ayagoo yar yara in ay qaangaarkii yacni ay caadadii ka iman karto iyadoo yar oo ilmo yar toban iyo wax yar jirto ama sagaal ama toban ama koo iyo toban marka inaadan fududaysanin waa in marka gabadhii la baraa sidii maaragtay marka caadadaasi ay dhammaato yacni say say uga iskugu daahirin lahayd in la baro dahaaradeedii iyo siday maaragtay su- sunnadu ay ahayd in la baro inta ay caadadaasi ku jirto waxyaalaha ka xaaraamtaa in la baro hooyadaa laga rabaa arrimahaas oo dhan inay ilmihii ku tarbiyeysa baa la rabaa marka masaa-isha noo taallo oo guriga iyo buyuudda guryuhu ay leeyihiin walaalayaal aada iyo aad bay u tiro badan tahay kelimadaydan iyo kelimad lamidana laguma soo koobi karo marka maadaama eh, shiikha sheekh maxamed cabdidaahir xafidahu اllahu uu nala joogo shiikheenna ayaan maaragtay inta dhimanna aan ku daray aan u- maaragtay inuu noo dhammaystiro aan maaragtay ka dalbaynaa waxaana leeyahay ilaahay weydiisanaynaa kelimaadkaas aynu sheegayno ama aanu maqlayno kuwa ku dhaqma inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala naga yeelo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanahu inuu ilaahay naga dhigo wanaaggana kuwa raaca inuu naga yeelo guryaheennana ilaahay guryo saalixa uu ka dhigo maanta haddii intaasoo walaalaheenay na- na maqlaysaahi oo midba uu guri ka soo baxay guryahaasi ay hagaagaan mujtamaceenna waa hagaagay bulshadeenna waa hagaagtay dad wanaagsan baanu noqonan ubad fiican baa ilaahayna siinaya subxaana wa tacaala marka ilaahay baan weydiisanaynaa inuu habaatna siiyo oo diinkeenna oo nagu sugo kelimadeyda ani intaasan ku khatimayaa hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
جزاه الله خيرا شيخنا شيخ عبد القادر ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiya kelmadda qiimaha badan ee uu noo soo jeediyey innakana ilaahay haynaga yeelo kuwii ku intifaaca ee waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga laynagu tawjiihiye ku toosnaada allah haynaga yeelo ee runtii waxaa inoo hadhay kelmaddii sheekh moxamed cabdudaahir isaga ayaan jeclahay inuu inoo soo khatimo oo kelmadda labaad uu inoo jeediyo wa khitaamuhu miskun marka sheekh moxamed cabdudaahir falyatafadal mashkuura ma'juura
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أن gabadhu awalan aan ka horreysay ee horta labada jinsi ma kala maarmaan hooyo iyo aabo maadaama ayna kala maarmin waxaa loo bahan yahay labadaba in la tarbiyeeyo inankii iyo inantiiba laakiin waxaa aada muhiim u ah in inanta aada loo tarbiyeeyo sababta oo ah waxa aan ogahay meelo aada iyo aada halkan uga liidata sida yurub oo kale gabadha markii ay noqoto gabadh wanaagsan oo saalixad ah oo sunni ah oo salafiyad ah xataa hadduu ninku aanu ahayn qof isku toosan sida gaalibka ah caruurtooda waa baxsadaan laakiin saygu haddii zawjku haddii aanu haddii uu yahay nin aada u wanaagsan lahayn gabadhu ay tahay gabadh aan ficinayn carruurtaasi khatar bay gelaysa wax badanna waa la arkay masaladaas waxaana daliil u ah imika inan baan arkay aan isku magaalo ahayn maxamed khaalid maxamed cabdi hooyadiina waa dhaqaan sida ay ugu dadaashay ilmaheeda waxaa ka muuqataa way ka muuqataa in maaragtay muxuu ahaa carruurtu haddii ay hooyo fiican hesho in maaragtay muxuu ahaa ay carruurta ka soo baxayso sidaa daraaddeed baa loo baahan yahay gabdhuhu inay isu diyaariyaan in ay noqdaan hooyooyin fiican oo wanaagsan oo carruurtooda tarbiyeeya oo aayadihii imika la akriyahayey maaragtay muxuu ahaa oo ahayd in laga ilaaliyo caruurta in laga ilaaliyo carruurta naarta hooyo wacan haddaan la helin ma soconayso abada qu anfusakum wahlikum naara waquuduha الnaas wاlxijaara maxaa yila hooyadu caruurtay la joogtaa arbaca cishriin saac odayga waxaa laga yaabaa inuu baxo oo soo shaqeeyo oo tokaas sidaa daraaddeed baad muhiim u tihiin oo aanu idinku maaragtay aan idinka baryaynaa inaad noqotaan gabdho saalixaad ah oo wan wanaagsan oo isu diyaariya in aada ku dhaqantaan kitaabkaah iyo sunnadaas wamaa kaana calayhi salaf الsaalix maxaa yeelay haddii aada sidaa yeeshaan adigaa hagaagaya oo jannadii gelaya in sha allah saygaagii baad sabab u noqon karta inuu jannadii galo oo haddii uu seexdo oo salaaddii ka seexdo war ka kac aada odrhan caruurtii baad la baxsanaysaa gabadhaasi waa gabadh janno ah jannana u socota caruurteediina janno geyn doonta in sha allahu tacaala laakiin hadday gabadhu ay iska tahay gabadh yacni muxuu ahaa hawadeeda ku socota oo kolba maxaa soo baxay ya iyo maxaa faashin ah maxaa cusub moodada cusub xaggaa eeg oon adduunyadii adduunyadii uun keliya un ku tashataa sida ilahay yihi subxaana wa tacaala bal tu'hiruuna alxayaata addunya noloshay noloshii adduunyada door bidda gabadhaasi iyadana way kharimaysaa carruurteediina way kharibi ninkiina waaba khariban yahay sababto qof khariban bu la jooga walidaalika waxaa ugu horeeya oo loo baahan yahay gabadhu inay ka fekerto inay horta ilaahay caabuddo wixii ilaahay loo abuuray subxaana wa tacaala ya wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun raggay kala mid tahay inay ilaahay caabudo subxaana wa tacaala allah inay caabudo ayay kala mid tahay ragga oo ay ku fekerto muxuu ilaahay kuu diray oo ay barato تحيات إخوانكم caqiidada inay barato نجي أونلاين
masalan qof baa kuu imanaya wuxuu ku odhan doonaa maxaa loo jeedaa iimaanka maxaa looga jeedaa waa in adiga oo laxoox la samaynaya aada odhan kartaa waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa ood xifdisan tahay dusha aad ka qabatay mar hore waxa uu yahay iimaanku iimaankuna sidaa dee culimmadu ay idiin dhigtay waa afar rukni ayuu leeyahay rukni kood waxa wujuud ullah inaad horta aada ogtahay inu ilahay inuu jiro midka labaadina waxa weeyaan ilaahay inuu waaxid ku yahay rabbinimadiisa waaxid inuu ku yahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa alasmaa wasifaat inuu waaxid ku yahay ilaahnimadiisa macnaa inuu cibaadada waaxid ku yahay afartaa wey inuu ilaahay jiro subxaana wa tacaala haddii lagu yidhaha maxaa u daliil ah waxaad odhanaysaa am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun adduunyadan iskama aysan isminde maxaa yeelay ninka ku odhanaya ilaah ma jiro quraaradda biyaha ah haddii uu ku yidhaahdo haddii aad tidhaahdo way iska samaysantay kaa yeeli maayo markaasuu wuxuu meesha u fadhiyaa inuu ku yidhaahdo samaawaadkan iyo cirkan iyo dhulkan iyo xayawaankan cidna ma samayn way iska samaysmeen un marka muxuu ku diiday in qarinkaa uu samaysmay marka kaa ma ogola samaawaadkan wuxuu leyahay waa iska samaysmeen marka ilahi wuxuu leeyahay ma meel cidlaha laga abuuray dadkan iyo adduunyadaba am hum lkhaaliquun mise iyaga ayaa wax abuura taa aada la isuguma lugeeyo sababtoo ah dadka diidan allah subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa waa faraku-tiris weeye waa faraku-tiris waa nimankii la odhan jiray qadiiman qur-aankana lagu sheegay addahriyuun wa qaaluu ma ma hiya ilaa xayaatuna dunya namuutu wanaxyaa wamaa yuhlikuna ila اdahru wama lahum bidalika min cilm inhum ilaa yadunnuun waay waxaa weeyaan xayaatadan waa waktiga socdo weeye qofku waa dhalanaya waa weynaanaya da waa dhimanaya waxay odhan jire ma hiya ilaa arxaamun tadfac wa ardun tablac riximkana wuu soo tuurayaa ilmihii dhulkana wuu liqaya hadhow markuu dhinto waxba ma jiraan bay dhihi jireen laakiin waxay ahaayeen faraku-tiris imikana waa faraku-tiris yacni mushrikiinta faraha badan ee adduunyada jirta allah waa rumaysan yihiin waa rumaysan yihiin xataa kuwa inkiraa rumaysan oo markay salbabaqaan ay baxar galaan way ictiraafsan yihiin waxay sheegeen hadda ka hor nin la odhan jiray khurashof baa jiri jiray kun iyo sagaal boqol iyo lixdameeyadii wuxuu madax ka ahaa dowladdan ay yidhaahdaan midowda sovieti oo hadda kala daadatay markay ilaahay ka hor yimaadeen subxaana wa tacaala ilaahay wuu kala daadiyey xaqiiqatan hadda raashiyaa ka soo hodhay ninkaasaa markuu cadhoobo oo u cadhoobo maraykanka ayuu miiska garaaci jiray bu ihahdeen nay daay bok ku dhihi jiray macnaheedana waxa weeyaan laa qadar allah laa qadar allah haddii ilaahay ma qadare e ilaahay ma yidhaahde e haddaan hal bam ku dhufto ee ingiriiska waxaa la isweydiin doonaa talow waddankani ma jiri jiray waxaa cajaa'ib ah inuu suuqana ka yidhahdo ilaah ma jiro markuu cadhoodo haddii arrintu ay adkaatana ilaahay uu magaciisa sheego laa qadar allah dhibkuu ogyahay soo ma garanaysa marka gaaladoo dhan saas weeye markay arrintu ay aada u adkaato gacmuhu ka hor taagaya soo ma garanaysa wax diidi karaa ma jiraan sababta waxa weya waa ku waa ku beeran tahay marka kaasuu ka bilowdaad iimaanku inaad horta rumayso in lagu abuuray ra isla mar ahaantaana aada rumaysato inuu rabbigaa ku abuuray de macaanida rububiyadu kamid yahay abuuritaanka oo macnaha rububiyadu waa saddex weeye inaad rumayso ilahay u ku abuuray oo ku leeyahay oo ku maamulo soo ma garanaysa inuu ku abuuray adduunyado dhan abuuray maxaa u daliilah allahu khaaliqu kula shay ilaahay subxana wa tacala wax kasta u abuuray inuu inuu leeyahay adduunyadoo dhan bima fi dalika shaksu na waxaa u daliila ilahay inuu yihi subxaana wa tacaala fasubxaana aladi biyadihi malakuutu kuli shay waileh turjacuun ilahay subxana wa tacala adduunyada oo dhan ayuu milkiyey tabaaraka aladi biyadihi اlmulk wahuwa calaa kuli shayin qadiir walilahi mulku الsamaawaati wاlard ilaahay baa kuleh hadduu ilaahay ku abuuray oo kuleeyahayna hadde xor ma tihin gaalada waxaan ka maqlaa xor baan ahay xor baan ahay ay kuleeyihin xor baan ahay kuleeyihin is my body jirkanaan iskale saan doonaan yeelahaya bay kuleeyihin ma yeeli kartid adeer jirkaaga kuma tasarufi kartid oo sidaa doonto uma hadli kartid oo sidaa doonto uma fadhiisan kartid oo sidaa doonto uma socon kartid oo waxaa doonto ma xidhan kartid yaa ikhwaan aan ictiraafno inaynu nahay ducafaa ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala yaa kugu yihi xor baa tahay xor waa tahay laakiin waxaad xor ka tahay dee dadkaa kale lakin ilahay xor kama tihin sidaa daraaddeed waa inaad amarka ilaahay qaadataa soo ma garanaysa inaad amarka qaadato w marka yani maalan dumarku hadda qaar baa il baxay indhihii baa ka dhacay wy macnaheedu indhihii baa indhihii bay beeleen wy oo caqligii bay beeleen markaasaa waxaad arkaysaa xataa qof wax akhristay marka la guursado oo ay guri gasho iyadoo soo akhrisatay intaas oo xadiid iyo intaas oo aayadood iyo intaas oo xikmo ah oo salafkii laga keenay dee odaygii bay isku taagaysaa odaygii ayay isku taagaysaa waxyaalaha layaa waxaa ka mid a maalmaha hore ee arooska layahay maasha allah wuu fiican yahay xoogaa baa lasoo joogayaa dabadeedna caruur baa dhalanaysa waa la caajisayaa waa la rafaadayaa sidii hore la ahaan maayo ninka naftiisa in la tarbiyeeyo weyaan oo ogaado gabadhu in aanay mar kasta aanay ahayn habeenkii ay arooska ahayd ya soo ma garanaysa laakiin masalan waa inaad hal shay ay kaa muuqataa mar walba waa in aada ixtiraamtaa ood ateecdaa zawjkaaga berigii intaan aan ka yaraa waxaan odhan jiray xoogaa hadal ka adag intaa laakiin maanta waa odhanaya sababtoo ah waa fursa boqolaal gabdhood inay halkaa joogaan oo aan u noqon karo laba awow soo ma garanaysa waxaan odhan jiray hablaha ma waxaad doonaysa inaad nin guursataan rajul rajul hadda rajul waa cajaaib soo maha ajaas mise waxaad doonaysa inaad inaad guursato wan ama dibi ama awr xayawaan haddaad doonaysa inaad xayawaan guursato dee garaac oo xidh oo weliba mareeg adag ku xidh oo dabeedna waxaraha agtooda ku xidh haddaadse doonayso inaad guursato nin rajul laabudda an taxtarimahu hadihi marka haddaad aragta gabadh ninkeeda aan ixtiraamayn oo markay uu soo galo aan ka dhigin melig aada u aada u fursada kale melig boqor soo galay oo kale haybad caruurtii edbisa aabbaa soo galay fadhiista ya soo ma garanaysa haddaadan sidaa yeelin adeer oo waxa hadduu soo galo inankaaga markuu soo galo iyo markuu soo galo ka shaqaalaha iyo markuu soo galo zawjkaaga la kala garan waayo ba adeer gabadhaasi maxay ujeedaa ama waa gabadh aan la soo tarbiyeynin oon la hagaajinin ama waa gabadh haddee ku tala gashay inuu inay ninkeeda xayawaan ka dhigto aada isaga ilaaliya masaladaas ku tashada tii horey ilaahay uu ugu sahlay guurna haddii markii hore waxoogaa ay ka dhidhinaayeen buuxi buuxi buuxi oo aada iyo aada isaga ilaaliya masaladaas ilaahay baa saaleh subxaana watacaala الرجال qwاmون على النساء بmا فضل الله بعضهم عaلى بعض وبmا أنفقوا intaa markuu yihi ragga inay mas-uul ka yihiin guriga oday ka yihiin ya ou sheegay mxuu ahaa asbaabta saa loo yihi ayaa wuxuu yihi dumarkii marka laba u qeybsamay فالصاaلحaaت qاnitaaت xاafidaaت للغyb بmا xaفظ الله e gabdhaha saalixaadka ah ilaahay baana saas waa gabdho mutiicaad ah xoogaa haddii aan dadka qaarkiis siday u fakeraan ama ay yihiin aan idiin sheego nin baa gabadh gursaday sacuudiya laba nin baan idinka sheekeynaya oo midna waa sacuudi midna waa sacuudi laba sacuudi midi wuxuu ahaa gabadh fiican u guursaday gabadhii uu guursaday heer waxay gaadhsiisay dalaalka sheekh yani si way way dalac dalac bay ku samaysay ma garanaysa wuxuu ku yidhi maalin maalmaha kamid a koob biyo ii keen markaasa xabiibi min maai cuyuuni wala min maai lxanafiya ma indhaha biyaha yaan ku siiyaa mise muxuu ahaa taabkaan kaaga soo shubaa biyaha war ninkaasi misa gurigo misaa ka baxaya sheekh ninka isaga oo xaqiiqa yani iyada un buu eegaya marka mar haddii ay gabadhu saa u ixtiraamto ninkeeda saa u jeceshahay mutawadida ay tahay gabdhaha jannadaa saa lagu sheegay waxaa la yihi curuban atraaba eeg sidaa ay gabadhu ninkeeda ula hadasho dee way ka duwan tahay inay ula hadasho dadka ajaanibta iyo walaalihii waa ka duwan tahay فيه ذوق رفيع في البيت يا إخوان يا أkhوات العزيزات يا بناتي قرآنku waa ku leeyahay في sورة الأحزاaب فlا تخضعna بالqول فlا تkضعna بالqول يعني ragga أجنبiga markaad la hadlaysaan hadalkiina hajilcinina abaayo mxuuha abowe miyo abowe ya hadhihin dee ila qaar waxaa jira xanuunsan bogta oo gabadha markii codkeeda ay hoos u dhigto oo ay jilciso odhanaysa niam stanby fayadmac aladi fi qalbihi marad tafsiirka waaa ku waay waxay dhigaan culimada culimada ahlu tafsiirka ah laa tukalimu اlajanib kama tukalimu zawjaha eeg culimada say ufasirayaan ajaanibta yaanay ula hadlin sida ay ula hadasho zawjkeeda meeshaan maxaad ka fahamtay jasaaka allah khayr magacaha qor-aan ku tafbiyaan okay hadhow hadhow insha allah laa tukalimu zaw rajaal kama tukalimu zawjaha idan waxaad meesha ka muuqata inay gabadhu ay leedahay luqad ay kula hadasho ninkeeda soo ma garanaysa hadda waxaa weya waa cagsiga wey ba hadda ufiirsada cagsiga weeyaan markay la hadlayso ajaanibta baraar iska waran huno haddaad ree xamar tahay abbaayo muxuu abbow ya ninkiina xoogaa tatas tatas tatasa'ad ya libaaxa bay ka ka dhagaysaa koob yaa ii keen aad magac baad leedahay soo soo qado ya soo ma garanaysa la la masalada mus masala soconaysa maaha guriga waa inaad ka dhigtaan janna in laga dhigo kaasi wuxuu ahaa nin sacuudiya nin kale gabadh baa la siiyey ay ilmaadariyihiin oo aada u fiican malaha oo iska maskiinada wuu diiday la la la ana uriid an atazawaj daaciya gabadh waxaan doonayaa buu i daaciyad ah baariduna beryahan dambe dumarka iyo ragga waa la soo galay oo niman inkaar qaba oo xarakaad la yidhaha xarakaad tacriifun alxarakaat dadkan jamaacadkan khariban ayaa iska jira oo ururadan diineed ee maarata muxuha aan fiicnayn oo gabdhaha ka dhiga wax kale oo runta u sheegin runta u sheegi maayaan sida waxay u hadlayaan reer galbeedka kale xuquuq baad leedahay kan baad leedahay war ninka xuquuqda hooyadii xuquuqda walaashi xuquuqda inantiisa xuquuqda eedadii xuquuqda habaryartii xuquuqda aayadii kharibaya u ayo maxaa dadka loo khari been loogu sheegaya xuquuq baad leedihin xuquuqda dumarka xuquuqda dumarka baa lagu leeyahay weligii ma maqsad xuquuqda ragga arki maysaan masaladaas sababtoo waxaa loo jeedaa in gabadha la kharibo oo dowrkii ilaahay uu dhigay laga saaro asalka waxaanan xusuustaa inta aanan dhamayn qisadaas in gaaladu ay laba jeer lagu soo duuleen mar waa markii hore kun iyo saddex boqol iyo meelahaas markay ahayd oo nimankan kaniisadda intay tashadeen ay yidhahdeen waa inaan qabsanaa baytulmaqdis aan baabi'inaa muslimiinta waa qabsadeen tisciina sano bay haysteen muxuu ahaa meesha la yidhaahdo bayt alquds kadib waxaa ka saari doona ka saari doona waa la jooga soo ma waktigii ayib waxaa ka saari doo waxaa ka saari doona salax udiin alayubi ayaa ka saari doona beriga waxay moodi jireen qofka hogaamiye usrada inuu yahay ninka ninkay ku dadaali jireen laakiin markii dambe ay soo noqdeen waxay soo noqdeen iyaga oo leh war be war waa khalad baa nagu dhacay ee waa inaynu ku dadaalaa gabadha muslimadda inaan aqla ka saarno marka waxay la soo baxeen shicaar la yidhaahdo taxriir almara asharqiya gabadha reer bariga iyagoo reer galbeed guud waa in la xoreeyaa gaal baa odhanaya in la xoreeya yuu kaa xoreynayaa min abik min zawjik min akhiik min camik n n g o yaa jira kuwo ururo ahoo xooga lacaga ka soo qaatay meelaha waxay leeyahay maxaa u socotaan waxaan dooneynaa in gabdhaha aynu aynu xoreyno oo yaa ka xoreynaysaa adeer aabahee dabay markii la xoreeyo xageed geynaysaa adeer wuxuu doonayaa in gabadhaas ay noqoto mataac fi mutanaawil alaydi nin waliba inuu markaa uu gabadhii banaanka markii loo saaro uu ka helo taasoo raba ma ari baa ma ari baa gab nimankaasi waxay ku ku talagaleen inay hablaheennii ka dhigaan de ari de ari la kaxkaxeeyo un xag aada xag aada meeshaada war qofka ku odhanaya aabbaha lagaa xoreeyo aabbaha zawjkaaga walaalka awowga adeerka abtiga arbalas ilaaliya mushkilaa meesha ka taagan ninkaasaa marka wuxuu yihi waxaan doonayaa inaan gabadh daaciyada guursado oo kidaa u guursaday dab bay ku shiday dab xawalat laylahu jaxiima wa nahaaruhu jahanam dab bay ku shiday dab oo gabadhii lahaa daaciyad wey oo jaamacadda ka soo baxday oo keda gabdhuhuna intay wax baranayaan waa inay noqdaan gabadh akhlaaqdeeda iyo adabkeeda uu rafiic yahay ee inay kharibato ma aha oy libax iska dhigto ninkii baa marka uu rafaaday isagoo marka maalin hurda malaa intuu qadeeyey ayuu qarwey markaasuu yihi bal haddaan in adeerta iska guursan lahaa dhibaatada magu dhici lahayd waa hurdaa buuta iidna waa ag fadhida subxaana allah wuu soo toosay mise gabadhii oo xanaaqsan tahay gafuurkay buuraysa na maxaa kugu dhacay shib na walaala ii sheeg maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay maxaa kugu dhacay nag mar dambe waxay tidhi adigoo hurda ayaa waxaa tidhi hadalkaa marka waxay ku tusinaysaa in qalbigaagu uu khariban yahay oo aada maaragtay aada socoto na walaala marfuuculqalam baaban ahay qofka hadduu hurdo yaa dembi looma qore te ada iga cafi intaa intaa iga masax soo ma garanaysa marka bal eeg qofna markuu guriga soo galo ayuu nasanaya ila guriga waxaa lagu talagalay inuu sakan noqdo sakan lagu raaxaysto oo la seexdo oo uu soo hiloobo aqalka ninkii ninkii lahaa laga dhibo iba maaya de ilaa ay seexato iyo dacaruurta ay seexdaan dabeedna isagoo dhukusayuu soo gelayaa uu seexan dabeedna intay haddana hurdaan buu ka cararaya laa yaasha jazakum llahu khayr marka dadaala insha allahu tacaala gabadha isku isku isku og inay kulkulushahayna sida qaalibkaa gabdhaha kulkululi waa inay aada isoo ilaaliyaan oo iska kululow laakiin dee iska ilaali muxuu ahaa inaad ku tumato aayadaha ilahi iyo axaadiista rasuulka alayh isalatu salaam suma garanaysa oo markaad kululaato iska fadhiiso abaader soo ma ahayn ninkii intuu gabadh guursaday yihi ayuu habeenka ugu horeey ula hadlay halkaas ku jiray insha allah waa ayib wax yar dinkaad ya dib two minutes wuxuu yihi haddaan cadhoodo hayla cadhoono waana xaqiiqa masaladaas haddaan cadhoodo hayla cadhoono haddii aan adigu aada cadhootana kula cadhoon maayo anaa ku dejinaya marka in sha allahu tacaala maqribkii waa la gaadhay ilaahay waxaan idinka rajaynayaa in dhammaantiin uu idinka dhigo dad ku dhaqma diinta ilaahi subxaana wa tacaala aakharana jannadii gala allah idin barakeeyo tii guursatay allah u barakeeyo muxuu ahaa ninkeedii caruurteeda tii aan guursanina ilaahay guur khayr leh oo wanaagsan allaha siiyo jazakum allahu khayra jeebkiinana xalaal allah ka buuxiyo wabilahi towfiiq xayaakum allah جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخ محمد بن شيخ عبد الوهاب cabdiqaadir cukaasha labadoodaba waxaan leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad badan ha idinka siiyo kelimaadka qiimaha badan innakana allah inagu anfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية دو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد